shirka shanaad ee golaha maamulka horumarinta kalluumaysiga dalkayalaha ka gebagaba ee magaalada baydhabo kaasaytii o dareeri muddo lama maalmood ee shirkun way baha ku qayb galay wasiirada wasaarado kalluumaysiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed weyna diiradda laka saaray xoojinta wadashaqaynta wasaarado kalluumaysiga guulo lagu deeri sanadoogi lahadhaafi caqabado ku jar iyo weliba qorshaga horumarinta kalluumaysiga wasiirka wasaarada kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbaahinta akhri warsaxaaf shirka golaha horumarinta kalluumaysiga dalka shirka shanaad ee golaha sare ee maarinta iyo horumarinta kalluumaysiga qaranka f m d c baydhabo labaatan iyo laba labaatan iyo afar febraayo laba kun labaatan iyo shan wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda wasaaradaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ayaa shir wada tashi ah ku yeeshay magaalada baydhabo labaiyo labaatan ilaa labaatan iyo laba ilaa labaatan iyo afar bisha febraayo ee laba kun labaatan iyo shan shirkan oo ah kii shanaad ee uu yeesho golaha sare ee maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga tan iyo markii la aasaasay ayaa looga hadlaa horumarinta iyo isla maareynta kalluumaysiga abuuridda fursado wax ku ool ah dhiirigelinta maalgashiga gudaha kordhinta waxsoo saarka kalluumaysiga gudaha mudnaansiinta ka hortagga kalluumaysiga xaddhaafka ah jilaabashada noolabiyoodka dabar go-aya la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah iyo la socoshada saameynta isbeddelka cimilada ee deegaan xeebeedyada shirka shanaad ee golaha maareynta iyo horumarinta kalluumaysiga soomaaliyeed ayaa laga soo saaray qodobada soo socda kow shirku waxaa hoosta ka xariiqay mudnaansiinta xoojinta iyo karuqaadista wadashaqeynta wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk golaha wuxuu ayiday muhiimadda ay leedahay daadejinta adeegyada horumarinta kalluumaysiga taasoo kaalin wax ku ool ah ka qaadan doonta hirgelinta qorshayaasha midaysan ee lagu horumarinayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka kalluumaysiga waara ka hortagga la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada iyo kalluumaysiga xaddhaafka ah golaha wuxuu isla qaatay in go-aano midaysan oo deg deg ah laga soo saaro kalluumaysiga xaddhaafka ah jilaabashada noocyada kalluunka ee dabar go-aya iyo ilaalinta deegaanka iyo noolabiyoodka si looga fogaado xaalufinta iyo dhibaatada gaari karta deegaan xeebeedka golaha wuxuu isla qiray saameynta kalluumaysiga sharci darradaah ee ku leeyahay dalka iyo sida ay muhiim u tahay in la hirgeliyo qorshayaal cadcad oo looga hortegayo laguna dagaalamayo kalluumaysiga sharci darrada ah c dhiirigelinta waxsoo saarka gudaha iswaafajinta magacyada wasaaradaha iyo midaynta hanaanka xuquruurinta casriga ah golaha waxa uu bogaadiyey islamarkaana codsaday in la dardargeliyo dhismaha guddiga kormeerka iyo ilaalinta tayada kalluunka ee dhowaan lagu gaaray shirkii ka qabsamay magaalada muqdisho bishii janaayo ee sanadkan
intuusa dareeri shirkun waybaah laska afgoorday in lala dagaalamo xoogana la saara kalluumaysiga sharci durada ee ku jara guud ahaan dalka